asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kolba dhinac ka soo qabanno ama kolba dhinac aynu wax ugu qabanno waxaa la yidhi sheekooyin fara badan ayaa jira waa sheekooyinka kasoo dhexdhacay ummadda nimanka tuugada loo yaqaano de tuugadu way qaybo badan tahay waxaa jirta tuugo qalin wax ku dhacda waxaa jirta tuugo mas-uuliyad wax ku dhacda waxaa jirta tuugo gurguurasho wax ku dhacda waxaa jirta tuugo xatooyo wax ku dhacda waxaa jirta tuugo wax la cararta tuugadu intaasoo nooc kuwo waxaa jira boodfaruurka yaqaana waxaa jira kuwo maaragtay balaqsiga yaqaana waxaa jira kuwo baraxa yaqaana intaasoo nooc waxaan umalayaa boodfaruurka inayna isla fahmino boodfaruurka waxa weye adoo xalay xoolahaagii xaraystay ama dukaankaagii soo qufushay inta dhinac laga duleeliyo halkaa laga galo wixii lagaa qaadan karo lagaa daldasho adoon ogeyno albaabka kuu qufulan yahay sidoo kale intixaradii oo xoolihii kuu xaraysan yihiin inta dhinacaas ooda mid hal ooda laga qaado oo loo galo geel toban in lagaa goosto waxaasoo dhan waa bowd faruur oodii baa bowdkii dhinac laga faruuray oo wixii lagala bixi lahaa lagala baxay tuugada marka noocyada badan ee shaqooyinka noocaasa taqaana ayaa qaabo badan leh mid baa marka nin indhala oo haddii kuusama ogol yahay waxa uu wataa neef xoola ah ayuu wataa xadhig buu ugu xidhan yahay ulna waa uu wataa ushaasu marka uu dhulku ku garaacaya meesha uu mari kara iyo meesha kale iyuu ku fiirinaya ushu saa dhahaya waa cilmiyada ilahay de ilaahay baa yaa indha tiray mar hadduu indhala yahayna allah u gargaaraan leenahay waxaan ka hadlayna ma aha kii hore ee sheekaduna ay ku imaatay waa cid walba oo aragga ka naafowday eebe araggeeda ha u toosiyaan leenahay intay aan ilaahay ugu talagelin oo aragga u toosana ilaahay dembi dhaaf ha uga dhigo marka isaga ushii iyo neefkii isku wata adhiga ahaa ayaa mid tuugu wuxuu yidhi alla tollaay keen aanan kuga qabta haddii eebe idmahayo aan usha kuga qabta laba tuug weeye marka labada tuug mid meel buu taagan yahay waxaa lagu heshiiyey marka in usha loo qabto marka usha loo qabtana isaga xadhigga loo dhiibo xadhiggana kii kale intuu gadaal ka soo galo neefka inuu aayar xadhigga ka furo oo uu neefka la tago kana xadhiggii uu saa isaga haysto ama hadduu doono uu qori ugu xidho yaro maaragtay xadhigga cusleeya ujeeddadu waa saas in la siro ayaa la rabaa kii marka waa soo orday ee ninkii indhaha la-aayo xadhiggii haya kii kalena uu kan usha kuu qabtay yidhi aan ku caawinaya ushibu u qabtay kii xadhiggiibuu furtay waxbuu ugu xidhay marka ul iyo ma aqaan waxay ahayd adigu waxbuu ugu xidhay wax markuu ugu xidhay kii xadhiggiibuu jiidaya dee neefka iyo iyo uushuna isku wax noqon maayo wax aad jiidaysa oo hal miisaan ku socda iyo neef cagale oo kolla xadhigga dabcinhaya kolla dib u dhigahaya isku nooc ma ah laakiin waa indhala yahay qalbiga mala mar dambe ayuu wuxuu ogaaday in xarigan uu wadaayay inaan xoolaba ku jirin oo waxa ku xidhani uu ul yahay kolkaasuu wuxuu yidhi kii usha u hayey wuxuu ku yidhi waryaa kii caawin hayeyo markaasuu yidhi hee markaasuu adeerow xarigga aan hayo xoolo kuma jiraan aad ugu fiirsaya xadhigga aan haya macnaha waxbaa ku xidhan kaleente laakiin neefkii xoolaha ahaa ee aan watay kuma jiro weeye xadhigga waa hadal aad iyo aad u xigmadaysan xadhigga aan hayo xoolo kuma jiraan xadhiggii waa ku xidhan yahay laakiin waxa ku xidhani xoolo ma aha weeyaan ujeeddadu aada u fiirso waana xubin aad iyo aad iyo sheeko iyo maahmaah cajiibo maaragtay wax fara badan ayaa ku dadan marka wuxuu yidhi xadhiggaan hayo xoolo kuma jiraan maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii ib waxaa la yidhi guul ama geeri waa go-aan geesi